dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
bismillaahi araxmaan araxiim kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhegaysanayao meel walboo joogtaan iyo si walbao maqalkaygu idiin soo gaarayba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada wareysiyada radio cadaado oo hanahadan kale aad ka maqashaan muwjada sideed sideed dhibic shan mekartis iyo muwjada sideed sideed dhibic eber mekartis
soomaaliyana kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo boran gobac ku liifsiiya gidaal allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-an ingegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila-aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolonta kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaana rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
waxyaabaha saaxiibayaal caawiya aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doono haddii allaha awoodda leh ogolaado waxaa ka mid noqon doona xaalado cusub oo saacadihii lasoo dhaafay ku soo kordhay ee xanuunka coronavirus ama covid nteen ee dalkeena soomaaliya faahfaahino ku saabsan ayaan saaxiib yaal idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doona isla xaaladaha coronavirus wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay waxa ay ka warbixisay xaaladda coronavirus ee dalka inkastoo haatan xaaladdu ay korusii kacday sidoo kale wasiirka warfaafinta oo isna ka hadlay arrimaha xaaladda covid nteen iyo coronavirus ayaan idinla wadaagi doonaa haddii rabbi ogolaado waxyaabaha kale aan caawa idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona digtoorada ama dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha waddanka ayaa isku howlaya sidii ay qeyb lixaad leh uga qaada lahaayeen arrimaha ka hortagga covid nteen maadaama daaweyntiisu ay tahay arrin caalamka oo dhan uusan kari karin waxyaabaha kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa ballan qaaday in maciishada dalku aysan kor u kaci doonin inta lagu guda jiro xaaladda covid nteen ama coronavirus falanqeyn ku saabsan ayaa saaxiib yeel idiin soo gudbin doonaa gabagabada barnaamijka waxaan idiin soo gudbin doonaa kalamaan iyo qeybta ugu dambeysa barnaamijka ood ku maqli doontaan heystan anigoo yamaaro gulbinaaya anigoo yartayda yaaqla jiifa anigoo yamxeeri waxayi waayo anigoo yurayda war la yuugan nii la yaabo yaasi
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhegaysanayo waa talaado ay arbaco soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sannada labaatan labaatan waxaan ahay jila jaamac jile xasan axmed maxamed oo dhuusa mareeb jooga ayaa barnaamijka soo saaray mahad nuure axmedna uu farsameynaya aynu ku bilowna eh saacadihii lasoo dhaafay waxaa soo kordhay xaalado cusub oo ku saabsan xanuunka covid nteen ama coronavirus sidaa ay qortay warbaahinta qaranka ama wasaaradda caafimaadka aan ka soo xiganay afartan iyo sagaal qof ayaa laga helay xanuunka covid nteen ama coronavirus waxaana sidoo kale dhimatay lix ruux oo ah tiradii ugu badnayd oo maalin gudaheed ku geeriyoota soomaaliya warbaahinta qaranka ayaa caawa daabacday in lix qof ay maalin gudaheed u geeriyoodeen xanuunka covid nteen ama coronavirus oo xanuun kusii faafaya ee dalkeena soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in afartan iyo sagaalka qof ee la baaray ay u badan yihiin dhalinyaro qaar kalena ay yihiin dad waayeel ah oo laga keenay xaafadaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka xulashada wareysyada redio cadaado ayaan ku guda jirnaa weli arrimaha covid nteen iyo coronavirus ayaanu ku guda jirnaaye fawsiye abubakar nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa maanta waxay ku dhawaaqday warbixinta maalinlaha ah ee wasaaraddu soo gudbiso iyadoona ku sheegtay in kiisaskan soo badanaya ee afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay lagu helay in ka badan toddobaatan iyo saddex kiis inkastoo haatan ay tiradu sii kordhay saacadihii ee lasoo dhaafay kadib fawsiye abikar nuur ayaa faahfaahin dheergelisay arrimaha covid nteen ama coronavirus
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aniga waxaan idin siinaa keliya xoogaa yar oo koobid ah xaalka meeshuu maraya sidaan xalay mar dambe aan ku dhawaaqnay waxaa jira kiisas badanoo soo kordhay hadda tirada guud ee dadka qaba cudurka waxay maraysaa laba boqol iyo soddon iyo toddobo qof ayaa bositif ah dhimashada ee nasiib darro waxay gaartay ilaa iyo siddeed xaaladood ilaahay ha u naxariisto sabar iyo iimaan allaha naga siiyo intii ku geeriyata xanuunka isbitaalka martini waxaa jiifta ilaa iyo dhowr dhowr iyo toban qofood oo xanuunka la yaala wax daran ma aha intooda waana lala tacaalayaa oo si fiicanaa noola socdaa waxaan bilownay qorshihii labaad ee martini two ee ahaa isbitaal banaadir inaan qayb ka helnay oo aan sidaan shalay ku wargelinay saxaafadda qayb loo gooyey haddii lacalla uu buuxsamo isbitaal martini in iyadana dhinacan loo wareejin karo saakay waxaa howlgalaya shirkadda hormuud oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo oo naga kaalmeynaysa in afarta qaybood ee loo gooyey ee banaadir laga gooyey ee lagula talacaali doono dadku cudurka soo rito ee lagu xanaanayn doono iyagaa dib habeyn ku samaynaya hormuud waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo sidoo kale waxay ahayd hormuud shirkadihii ugu horreeyey oo call senterka nambaradana siiyo si dadka xanuunka qaba ama isaga shakiya ay soo wacdaan waa wax lagu farxo in dadkeennii maalqabeenka ahaa ay safka hore soo istaagaan ay dowladda ku kaalmeeyaan wax allaala waxay ku kaalmeyn karaan waa ku mahad celinaynaa waxaa jiri doona isbitaallo kaloo iyagana la raadin doono haddii alla idmi si loogu diyaargaroobo lacalla haddii loo baahdo tirada waxaan u jeednaa inay sii kacayso marka waa waajibna saaran ee dowladda saaran inay hesho meelo badan oo kala duwan oo magaalada gudaheeda ah in lagu xanaanayn karo oo dhinacyo badan magaalada laga asteeyey isbitaal banaadir ee martiina howshiisa waa la dhameeyey alxamdulilaah waxaa ka shaqeeya dhaqaatiir iyo firfircoon oo diyaar u ah afar iyo labaatanka saac waxaan ku talinaynaa marka maadaama nambarka uu sii kordhayo xanuunkii magaalada uu ku jiro in horta qofka bani aadamka uusan qarsanin uu soo waco nambarada uu soo raadsado talo si looga kaalmeeyo wax allaala wixii loo samayn karo kow tan labaad waxaan leeyahay dadka waxaan ku boorinaynaa ummadda soomaaliyeed in mar walba ay taxadirto cudurkan waa cudur laga hortegi karo waa dowladda waxay ku dadaashay in diyaaradihii ay istaajiso shaqadii layska fasaxo ee waddanka la xiro aana la soo gelin aan laga bixin haddii aysan ahayn xaalado bani aadanimo waxaa loo yeelay in cudurkan aad loo xakameeyo oo la dhimo inuu ku faafo gudaha bulshada qof kastoo innaga naga mid ah waxaa saaran waajib in uu ka hortago qofka gurigiisa inuu isku xakameeyo in uu ku dadaalo nadaafadda siiba gacmo dhaqashada iyadoo saabuun iyo sanitizer lagu dhaqanayo ugu yaraan labaatan ilbiriqsi iyo ka badan in ma aragtay meelaha goobaha la ysugu taga aanan la tegin sidaad la socotaan baanda waa lagu soo regay magaalada wax kale looma yeelin xayiraadaas waxa waa in hoos loo dhimo jaaniska in ee, dadka ay isdhex galaan tirada dadka uu ku dhacay cudurka waxay u badan tahay dadka dhallinyarada ah labaatanka ilaa iyo afartan jirka alxamdulilah waa dad intooda badan xoog leh oo immunitigooda uu fiican yahay laakiin ogaada qofka jirkiisa mar hadduu jeermiska galo waa gudbinayaa xataa hadduusan xanuunkii ilaahay uu ku ridinoo uusan ku dhicin marka ha u gudbinin xanuunka reerkaada iyo ciddaada iyo saaxiibadaada iyo dadka aad jeceshahay gurigaada joog isxakamee haddii aad aragto calaamadihii takhaatiirta iyo dadka cilmiga uleh ay sheegeen oo la leeyahay intaan waa calaamadaha soo raadso kaalmo caafimaad waxaa kaloon rabaa inaan ka codsado dhakhaatiirta iyo ee isbitaalada magaalada joogto doctor fujana waa iiga dambayn doonaa si fiican waa usii sharxi doonaa dadka ha ka celinina ee isbitaalada markay yimaadaan hagaagtaasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaaliga ee soomaaliya fawsiye abiikar nuur oo ka hadlaysay xaaladaha covid nteen ee haatan dalka inkastoo kiisas ay ka dambeeyeen hadalkeeda wasiirka wasaaradda warfaafinta dhankiisa waxa uu ka hadlay maantay ee xaaladaha covid nteen ama coronavirus ee dalkeena soomaaliya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaanu halkan idinku yeedhnay inaanu warbixin kooban oo guud idinka siino xaaladda dalka ee cudurka safmarka ee coronavirus sidaad og tihiin shantii bilood ee ugu dambaysay waxaa dowladaha iyo shucuubta caalamku la dirirayeen ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka coronavirus oo ah cudur khatar ah oo dhib badan oo qofka uu ku dhaco ka weerara habdhiska neefsashada cudurkaas oo ilaa hadda soomaali meelo badan oo caalamka joogtaa u dhinteen waxaa si la mid a sida dowladaha kale caalamka dowladda soomaaliya isla markii cudurku faafitaanka bilaabay bilowday in dadkeeda ay uga digto khatarta xanuunka waxayna ay qaaday tallaabooyinka ay ka midka yihiin in la joojiyo wax kasta oo soomaaliya keeni kara cudurka wejigii koowaad sida diyaaradihii rakaabka waday ee ka imaanayay waddamada xanuunku saameeyey waxaa la sameeyey guddi qaran oo u xil saaran ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane xasan cali khayre waxay dowladdu bilowday wacyigelin ballaadhan oo ay si joogto ah uga qayb qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha wasiirka caafimaadka wasiirada kala duwan ee xukuumadda iyo qeybaha kala duwan iyo waxgarad soomaaliyeed oo fara badan iyo warbaahinta wakhti hore waxay dowladdu xidhay iskuulladii iyo jaamacadihii dalka si loo badbaadiyo ardada oo ah mustaqbalka soomaaliyeed waxaa la yareeyey tirada shaqaalaha dowladda ee xafiisyada isugu imaanayay waxaa la joojiyey shirarkii iyo kulamadii waaweynaa ee la isugu imaan jiray sidoo kalena waxaa bulshada la siiyey dhammaan fariimihii iyo talooyinkii ka hortagga xanuunka iyo hadduu qofka asiibo sida uu uga uga diyaargaroobi karo ama uga ula dagaalami karo iyadoo talooyinkaas iyo kuwo kale oo fara badan dowladdu qaaday tallaabooyinkaas iyo kuwo kale oo fara badan haddana cudurku dalka waa soo gaadhay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka oo maalin kasta bixisa briefing la xidhiidha xanu xaaladda xanuunka iyo inta qof ee uu asiibay dalka gudihiisa ilaa hadda waxaa isbitaalada yimid oo la caddeeyey inay cudurka uu uu haleelay laba boqol soddon iyo toddoba qof waxaana u dhintay siddeed ka mid ah laakiin waxaanu aaminsannahay in dad kale oo ay dhici karto in xanuunku haleelay aanay aanay weli soo gaadhin ama imaanin goobaha loogu talagalay in lagu lagu baadho ama lagu karantiino sidoo kale waxay wasaaraddu caddaysay in cudurku ku faafayo dalka ku dhex jiro oo bulshada ku dhex faafayo sidaas awgeed wasaaradda warfaafinta oo u xil saaran wacyigelinta bulshada waxay wariyayaasha iyo warbaahinta xorta ah ugu yeedhay inay iyaga laftooda iyo bulshada soomaaliyeed ay wararka gaadhsiiyaanba uga warbixiso xaaladda dalka ugana digto khatarta cudurka si aanu dalkeenna iyo dadkeenna dhibaato weyn ugu geysan waxaanu idinku yeedhnay inaad nala qaadaan fariimaha wacyigelinta ee wasaaradda iyo dowladdu doonayso inay bulshada gaadhsiiso oo ay ka mid yihiin in dadka soomaaliyeed lagula taliyo si aynu cudurku aanu u noqonin ku sidaan hore u sheegay dhibaato noo geysta oo dadkeenna oo dhan ku dhex faafa inay intii karaankooda ee ay ka fursan karaan ka fursadaan inay meelaha lagu badan yahay tagaan oo guryahooda joogaan haddii aanay duruufta u saamaxayn inuu guriga joogana inuu bulshada kaluu la macaamilayo distancy u jirsado distansiga la sheegay ee la wada yaqaano uu jirsado ama masaafo aanu cudurku ka soo gaadhaynu neeftiisu ka soo gaadhayn inuu dadka ka ilaaliyo waxyaalaha cudurka uu ugu gudbin karo ee salaantu ka mid tahay ee hindhisadu ka mid tahay ee qufacu ka mid yahay marka uu bulshada dhex joogo inuu maaski xidho faraha xidho isla markaana mar kasta ku dadaalo oo wax taabto inuu farihiisa dhaqo ama ka ilaaliyo inuu taabto afkiisa iyo sankiisa iyo idhihiisa in haddii uu qof xanuunsan arko uu soo ribood gareeyo oo soo sheego si dowladdu ugu timaado u caawiso in haddii uu qof xanuunsan la kulmo uu ka dheeraado ilaa inta laga ogaanayo xaaladda uu xanuunsan yahay waxa ay tahay in haddii uu arko qof dhintay aanay dadku iyagu duugin ee ay adeegsadaan hay-adaha dowladda ee loo diyaariyey inay qofka aan la ogeyn xanuunkiisa ama la ogyahay inuu coronavirus u dhintay ay duugaan oo dowladdu ay dadu diyaarisay inaanu tacsida raacin oo sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay qofka xanuunkaa u dhintay aanay dadku raacin dad badani aanay raacin ama cidiba aanay raacine dowladda lagu wareejiyo soona ribood gareeyaan haddii haddii ay ay arkaan xanuunkan sida la ogyahay daawo ma leh laakiin wuxuu leeyahay ka hortag ka hortaggiisuna intaynu sheegnay wey waa inaad naftaadana ka dhowrto bulshadaadana iyo qoyskaagana ka dhowrto intii karaankaaga dowlad ahaan waanu ognahay in xanuunkan iyo qaabka uu u fido oo runtii qaab khatara ah oo la sheegay dhammaan xanuunadu qaabkay u fidaan ee taabashada iyo neefsashada iyo in kale oo badan oo inuu miiskan joogi karo saacado badan igu sugi karo haddii qol la galo oo qolkaa qofkaasi ku hindhiso siddeed saacadood wakhti ku dhow sida dhakhaatiirtu sheegeen ku sugi karo qofkii kale soo gelayay khataro badan muusaase buu leeyahay xanuunkani wuxuu ka hor jeedaa dhaqankeenna wanaagsan ee isu naxariisashada leh ee booqashada leh ee dadka soomaaliyeed dhaqanka u ah haddii qof xanuunsado in la booqdo oo la caawiyo oo qur-aan lagu akhriyo oo loo dhowaado loo naxariisto ayuu ka hor jeedaa intaas ka sokow haddana waxaa jira waxyaalo marmarka qaarkood khuraafaad ah oo bulshada aad ka dhex maqlayso oo ay ka mid yihiin cudurkan innaka lanooguma talagelin dadka islaamka looguma talagelin iyadoo culimada iyo cid waliba caddaynayso dhakhaatiirtu in bini aadanku marka cudur ay tahay xaaladiisa jidhkiisu isku mid yahay gaal iyo muslimba qaar kale waxay cabsi ka qabaan karatiinka ayay fobia ka qabaan shacabkeena waxay u qaataan sidii aidiskii iyo qaaxadii iyo markii oo soomaalidu waxoogaa shakiya ka qabtay laakiin kan wuu ka duwan yahay kan cudur kula noolaanaya maaha waa cudur muddo yaroo kooban aad qoyskaaga iyo ehladaada iyo ummadda soomaaliyeed ka badbaadin karto isla markiina ka caafimaadayso maaha cudur weligii kula noolaanaya maaha sidii aidiskii oo kale maaha marka muddadaa yar inaad wacdiga iyo talooyinka dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda qaadato inaad dadka soomaaliyeed ku wacyigelisaan idinka laftigiinuna ku wacyigashanaataan weeye ujeeddadaanu idinku yeelno isla markaana bulshadeenna uga digtaan annaku halkan waxaanu ka samaynay wacyigelin ahaan xafiis u gaara oo ururiya wixii warbixina maadaama aanu annaku markaanu dowladda wariyaasheeda iyo wariyaasha kale ee warbaahinta gaarka loo leeyahay ee aan runtii wada shaqaynta leenahay markaan kaashanno waxaanu nahay dadka war teliye ugu ballaadhan ee jooga soomaaliya marka sidaas awgeed xafiis baanu halkan ka furnay oo aad haddaad xataa xogaa aragtaa nala soo wadaagi kartaa ilaa gobolada dalka wakiiladiina jooga iyo kuwa xamar jooga intaba marka sidii aan hore u sheegay ujeeddada kulankani waxaa weeye marka horeysa inaad dalkiina iyo xaaladda uu ku sugan yahay ogaataan bulshada idin dhegaysatana gaadhsiisaan mar labaadkana inaad wacyigelinta aanu wadno nala qaadaan si ballaadhan waad aragteen telefishinada iyo warbaahinta adduunku qaar baa boqolkiiba boqol ka dhigay warbaahintoodii ama wartabintoodii iyo fariimahoodii xanuunka coronavirus inay ummadooda uga digaan waxaynu taagannahay xilli dadka soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo ka hortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeenna saamaynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshana si deg dega ay uga soo kaba lahayn inaynu kulligeen isla qaado waad og tihiin dalkeennu muddo dheer oo uu ku jiray dhibaatooyin dagaal la sokeeya iyo burbur waxaa la joogay sanadka laba kun iyo labaatan sanad wanaagsan oo dowladda ay u qorshaysnaayeen wax badan inay qabato dhallinyarada soomaaliyeed shaqooyin helaan markii laga cafiyey deyntii oo dalkan maalgashi inuu yimaado ay ahayd waxqabad ballaarhan dowladdu ay qorshaynaysay laakiin nasiib daro inakoo adduunkana kala mid ah xanuunkani runtii waxyaalihii socday qaar badan oo ka mid ah ayuu ayuu joojiyey marka intaasaan idinku yeedhnay aada iyo aad baa u mahadsan tihiin
dhakhaatiirta ama digtoorada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka waxa ay la tacaalayaan xaaladaha covid nteen ama coronavirus oo haatan qeybo ka mid ah isbitaalada martiini iyo banaadir buuxdhaafiyey waxaa digtooradu ay ku walaacsan yihiin sidii xaaladan wax looga qaban lahaa adba maalin kasii kordhayda tiradu intii kale doctor maxamed cali fuuji oo ka mid ah dhakhaatiirta ku howlan arrimaha ka hortagga iyo la tacaalidda dadka uu soo ritay xanuunka covid nteen ayaa ka warbixiyey doorka dhakhaatiirta ee kaga aadan xanuunkan covid nteen ee haatan dalka soo galay horta miidiyada aadaan u ammaanhayaa sababtoo ah wacyigelinta haddaanan ummadda la wada gaarsiin waxa aan qabanayna waxba kama jiraan anu waxaan rabaa inaan xoogga saaro laba qodob qodob koowaad waxay hortaa coronavirus waa virus wuxuu keenaa cudur la yihahdo covid nteen adduunkana maantay ilaa ayuu laba milyan iyo ka badan qof ayuu laba milyan iyo shan boqol inay gaartaan maleyna ilaa iyo boqol iyo lixdan kun oo qof iyo ka badanna waa u dilay si uu soo gurguuranaya china uu kasoo bilowday annagu nagu yimid maanta agteenuu soo degay wuxuu saaran yahay baabuur aan bareeg lahayn baabuur aan bareeg lahayn ayuu saaran waddadana waa saaran yahay waxaa nalka rabaa marka annaga inaanu baabuurkaas inta ka hormarno hakinno oo joojinaa nalka rabaa arrinkaasi marka haddii la dhayalsado waxaa dhacahaya baabuurkaas intuu jiiri karo waa jiirahaya qodobkaas waxaan ka wataa dadku waxay u yaqaanaan in covid nteen uu yahay hargab covid nteen hargab maaha calaamado hargabka uu la wadaagi karaa waa jiraan laakiin waa ka khatar badan yahay hargabku waa hargabka aan naqaano saddex bari inta ku hayo hindhiso iyo qandho tiro badan iyo madax xanuun yeelatid aada iska tegaysay kanu ma ahan kaas kani waxa weeye mid ku dilahaya oo hadduu ku haleelo oo aa weliba tahay qof waayeelah ama aad tahay qof qaba cudurrada kansarka beer xanuunka neefta dhiikarka iyo wax lamida haddaa qabtid ama aad daawooyinka difaaca hoos u dhiga aa qaadatid hadduu ku haleelo khatar buu leeyahy sida wasiiraddu sheegtay hadda xoogtii la soo aruuriyey waxaa u badan habeen kasta lasoo sheegaa waa dhallinyaro laba sagaal iyo toban jir ilaa iyo afartan soddon iyo sagaal sano jir ayaa u badan kuwaas waxaa laga yaabaa cudurka inay ka badbaadaan ayagu laakiin cudurkii buu qaadahayaa gurigii buu geynayaa guriga aabbaa jooga hooyaa joogta eh, ayeeyaa joogta awowaa jooga darisaa jira ayagoon intoo kale leh cudurkii buu sii faafinaya ninka dhallinyarada ah marka in la- laga taxadiro qodobkaas waata marka hargebku hargebkii aan naqaano maahan waa hargeb ka dhib badan oo dilhaya way kan qodobka labaad oon ka hadlaa waxaa weeye qodobka ay wasiiraddu iyadana ka dhawaajisay oo la xiriira isbitaallada horta waxaad ogtihiin shaqaalaha caafimaadku waa dhufeyska koowaad kuwii jooga wey dhufeyska koowaad macnihiis waxa weeye marka waa ninka dagaalka u horeeya jilbaha u dhigahaya waxay arkayaan marka in cudurku uu soo badanaya arkayaan mare gobolkooda marka qofka hadduusan haysan ii sheegee wuxuu isku difaaci lahaa protectionkii b b e da hadduusan haysan waxaa laga yaabaa inuu cabsi ay gasho laakiin cabsidaas inaan joojino weeye annaga dhakhaatiir haddaan nahay waajibkana saaran waxa weeye qof kastoo noo yimaado annaga waxaa nala baroon sideedaba inaan naf badbaadino inaan naf badbaadina nala baro marka mar alle markii qof noo yimaado waa inaan qofkaas qiimeyno waxa uu qabo waa inaan dhegaysano waa inaan eh, jeeggarayno wixii annaga aan u qaban karna aan u qabano haddaanan wax u qaban karinna waa inaanu marsiino wixii nala ka rabay kadibna aan rifeer garayn karno marka waxaan rabaa mas-uuliyaddaasna saaran inaan si fiican u qaadano oo aanu qaabilno bukaanka bukaanka soo dhoweyno awalba bukaanka waa soo dhoweyn jirna haddana waxaan rabnaa inaan kasii meeshii aan joogno kasii badino oo aan soo dhoweyno haddaanu aragno marka in qofkan uu cudur kala qabo waa la rifeer garay karaa oo see loo rifeer garanaya afar afar sagaala la wacaya afar sagaal ayagaa imaanaya ayaga laftigooda waa qiimeynayaan markaas ay qiimeeyaan ayay iyaguna wax ka leeyihiin laakiin haddii aanu qofka anagu qaabilin aan albaabkaba nidhaahno ma geliso taasi sidii saxada maahan waxaan rajaynayaa inaanu arrinkaas ka waantoogno hadday dhacday haddaysan dhicinna haddamaba dhicine anugu waxaan aaminsanahay inay ay- ay- ay- hadday dhacdan aada u yar tahay inaan arrinkaas ka taxadarno waa rabnaa Eh, intaas maxaan ku darayaa intaas waxaan ku darayaa waxa weeye hadda cudurkan halista ahi dagaalu naga rabaa daawo ma leh waa ognahay inuusi daawo lahayn daawadiisa ugu fiican marka maxay tahay waa ka hortag wey daawadiisa ugu fiicani waa ka hortag hadda ka hortagga marka wacyigelinta xooga badan leh oo aad iyo aad ka u socota waxaan ka codsanaynaa shacabku inay dhegaystaan kuna dhaqmaan oo maxay tahay waxay tahay in cudurkan waa cudur ku gudba hawada oo ku gudba marka meel buu fadhiisanaya taabashada badan la iska daayo la kala durko physical distance labada qof inay kala durkaan social distance bulshadu inaysan meel iskugu imaan oo aysan aroosyadii iyo xafladii iyo waxaasna waa la joojiyey dowladduna arrinkaas waxa ay muuqataa waxay ka samaysay dadaal badanay ka samaysay waan hirgelin waa ogtiin jaamacadihii waa la xiray iskuulaadkii waa la xiray danta loo xiray maaha dan kale arrinkaas laakiin faa'iidayba keentaba waxaa dhacday duruusta ardaydii kama joogsan weli online baa lagu sameeyaa ardaygii iskuulka hoose dhiganaya online ku qaataa kii jaamacadda online ku qaataa waa technologygaan ka faa'iidaysanay awal maba jirinba oga waa wax nagu soo kordhay ilaa ay dhacda hadda imtixaanaadka jaamacadaha in lagu qaadoba online marka waxaan rabaa intaas waxaa keenta baadiyaa keentay baahi baa keentay baahidaas in la sameeyo wey waxaan rabnaa marka oo shacabka ka codsanaynaa noloshaadii raaso noloshaadii raaso laba arrimood laakiin samee arrinta koowaad waxay tahay middaan xiro gaashaankan waa gaashaan uu kuu yahay xiro midda labaad maxay tahay ka fogow dadkii dadkii ka fogow shaqadaada adoo qabsanaya yaan laysku soo dhowaan qof walba shaqada waa qaban karaa waa garan karaa meelaha gobolkooda inay weli aysan suurtagal ahayn laakiin in la dadaalo waa waajib waa in la dadaalo haddii kale maxaa imaan doonta baabuurkii socday gaari mayno weligeen annaga dhanna waana saameynaya weli arrimaha covid nteen ama coronavirus ayaynu ku guda jirnaaye wasiirka ganacsiga ee xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in maciishada sii kobcaysa amaba bara- sare usii kacaysa maalinba maalinta ka dambeysa aysan ahayn wax loo dul qaadan karo islamarkaana tilaabo laga qaadi doono cid kasta oo maciishada sare u qaada inta lagu guda jiro xaaladahan cakiran
waxaa adduunka dhibaatooyin runtii fara badan ku hayay cudurka coronavirus ama covid nteen kaasoo runtii dad badan ay u geeriyoodeen boqolaal kun oo qofna ay cudurkaa dartiis maanta la xanuunsan yihiin oo ay la jiifaan waxaa kaloo og tihiin in cudurkaani runtii uu hoosu dhac ballaaran ku sameeyey dhaqaalihii adduunka ganacsigana naafeeyey maadaama isku socodkii dadka iyo duulimadii duulimadyadii iyo ganacsigii intuba ay joogsadeen haddaba runtii cudurkaani dalkaynu wuxuu ka mid yahay meelaha ama dalalka uu saameeyey dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaan iyo nolol ahaan intaba haddaba si looga hortago inay arrintaani saameyn aada u weyn ay ku yeelato shacabkeenna noloshiisa ayaa dowladda federaalka ee soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin kow in cashuur dhaaf gaarsiisan boqol kiiba boqol loo sameeyo waxyaabaha quutu daruuriga ah ay dadku quutaan ama raashinka qaar ka mid ah halka cuntooyinka qaarkoodna loo sameeyey canshuur dhimis gaarsiisan boqolkiiba konton dowladda soomaaliya oo hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ra-iisul wasaare ku yahay mudane xasan cali khayre runtii waxay dadaal weyn u gashay sidii shacabka soomaaliyeed ay ula soco laheyd in maciishadda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan waxaana dowladdu runtii ay shirar badan oo ra-iisul wasaaruhu uu hogaaminayey ay la yeelatay ganacsatada soomaaliyeed iyadoo kala hadashay ganacsatada inaysan raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee laga maarmaanka u ah nolosha aysan ku qaadiyeen shacabka soomaaliyeed mar haddii loo sameeyey canshuur dhaaf iyo canshuur dhimis intaba haddaba fariinta aan maanta halkan ka dirayno waxaa weeye in ganacsatada soomaaliyeed ay fahamto sababta loo sameeyey canshuur dhaafka inay tahay inay iyaguna u naxariistaan dadka iyo shacabka soomaaliyeed oo maanta ku jira runtii marxalad adag oo fursadda la siiyey ee canshuurdhaafka ah aysan ka dhiganin mid ay macaash ay shacabka ka dhex raadiyaan runtii waxaana soo gaaraya warar horudhaca oo sheegaya in maciishadda ay kor u kacday oo waxyaabaha quutul daruuriga ah ama laga maarmaanka ah intooda badan la kordhiyey taasoo runtii aan marna dhiil loo heli karin dowladda soomaaliya waxaa xilka saaran yahay inay ilaaliso nolosha shacabka soomaaliyeed si dhowna ay runtii ula socoto inay bulshadu maciishadooda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan sidaas darteed dowladdu waxay si dhow ula socotaa ishana ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga ee bulshada uga faa'iidaysanaya marxaladdan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeynaya waxaana runtii dowladda oo xilka saaran yahay bedqabka bulshada ee dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan sababta canshuur dhaafka loo sameeyena ma ahayn in shacabka soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda waxay runtii ahayd inay ganacsatadu ay shacabka ay u naxariistaan qiimaha maciishaduna ay hoos loo dhigo waxaan u soo noqonayaa ganacsatada soomaaliyeed oo runtii aan dhihi karo weligoodba shacabka soomaaliyeed ayaga ayay ku tiirsanaayeen wax badanna way soo tareen marxalado badan oo shacabkan oo aad u adag oo shacabkaani u baahnaa caawimaaddoodana runtii shacabku waa kala soo dabaasheen wax badanna way tareen maantana waxaa lagu jiraa runtii xaalad ka adag kuwii hore oo waxaa loo baahan yahay inay shacabkooda ay u damqadaan oo ay hoos u dhigaan qiimaha raashinka maadaama iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah nolosha dadka ganacsadu runtii shacabku ayaga ayuu mar walba ku baxsan jiray hadday noqon lahayd taakuladooda iyo hadday noqon lahayd caawimaadooda shacabka soomaaliya intooda badan ayagu ka heli jiray maantana waxaa laga doonayaa inay shacabkooda u damqadaan u naxariistaan u turaan shacabkooda waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto maadaama uu istaagay runtii wax badan ay istaageen oo nolosha iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba muxuu ahaa saameeyey waxaan rabaa dadka soomaaliyeed oo runtii ganacsi noloshoodu inta badan ay ku xirreed xagga dibadda waxyaabaha laga keeno boqolkiiba sagaashan in runtii dhibaatadan loo bedelo fursad oo shacabka soomaaliyeed runtii oo ilaahay ku manaystay khayraad kala duwan hadday noqon laheed xag beer iyo hadday noqon laheed kalluun iyo hadday noqon laheed xoolo intaba in shacabkeennu maanta ama ganacsatadiinnu ay yihiin ganacsato runtii hal abuur leh oo runtii ganacsigana ku fiican maanta ganacsatada waxaan ka rabnaa iyo shacab dadka soomaaliyeed intaba inay ku tartamaan wax soo saarka gudaha inay ku tartamaan shaqa abuurka sidii dhalinyarada shaqa loogu abuuri lahaa inay ku tartamaan runtii sidii khayraadkeenna dihin ee dalkeenna yaalla looga faa'iidaysan lahaa oo dhibaatadanna fursad loogu bedeli lahaa gaar ahaan xilligan guga lagu jiro in wax soo saarka gudaha la kordhiyo gaar ahaan dalagyada dalkeenna sida galleyda iyo masagada iyo qudaarta iyo muxuu ahaa dhammaan in aad loo kordhiyo ayaan ayadana muxuu ahaa ganacsatada iyo shacabka dhammaan u soo jeedinayaa oo muxuu ahaa fursadahaas jira runtii laga faa'iidaysto waxaan kaloon runtii maadaama bishii ramadaan ayna soo hayso waxaan ganacsatada runtii mar walba uga mahad celinayaa sida shacabkooda ay ugu turaan ay ugu naxariistaan bishaas barakaysan ee ramadaan oo ah bisha runtii khayraadkana labalaabayo oo runtii acmaal badan la doonayo oo muxuu ahaa saalix oo wanaagsan in la sameeyo inay shacabka ay ballan qaadeen inay shacabka u naxariisan doonaan oo runtii ay ay muxuu ahaa ay haddaba gacanta ku hayaan barnaamijyo runtii shacabka soomaaliyeed qaar ka mid a ama intii la gaari karo ama dadka dayartaa lagu afuri doono ayagana waa uga mahad celinaa waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed runtii inuu arrintan uga gudbo midnimo iyo iskaashi iyo wadajir isla markaana shacabku istaakuleeyo waxaan kaloo soo jeedinaa in arrintan looga gudbo ilaahoo loo noqdo iyo in la badiyo istikfaarta iyo alla kacabsiga in ilaahay naga dulqaado waxaan kaloon runtii shacabka soomaaliyeed ku boorinayaa inay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay soo jeedinayaan iyo culamaaudiinka intaba sababtoo cudurkaani wuxuu leeyahay ka hortag marka shacabkeedana maanta wuu saameeyey dad badanina waa runtii intii dhimantana allah u naxariisto dadka shacabka ah maanta haayana allaha bogsiiyo marka inta uu dad badan naga galaafan lahaa waxaan runtii shacabka ku buwaadinayaa in la qaato talooyinka caafimaadka kulle ayagaa idiin faahfaahin doona horena idinkugu faahfaahinaya intaas in la qaato talooyinka caafimaadka ilaahayna la tala saarto la isla kaalmaysto si looga baxo dhibaatadan si wada jira la iskuna naxariisto ganacsatadana waxaa weeye fariinta ugu dambaysa waxaa weeye maanta waxaa la joogaa xilligii aad shacabkiina garab istaagi laheedeen waxaa la joogaa xilligii shacabkiina idiin baxsan lahaa marxalado badan oo kala duwanna waa ka soo gudbiseen laakiin tanaa ugu qatarsan maanta waa imtixaankii ugu dambeeyey marka si imtixaankan eh, muxuu ahaa looga gudbo ilaahayna in la tala saarto idinkuna inaad maciishad ku qaalisaan shacabka iskaba dhaafi waxaa weeye waa qof walba waa inuu xoolihiisa bixiyaa waa in shacab ma- maanta dad badan ayaa muxuu ahaa oo danyara oo ku noolaa inay soo he- waxa ay maanta soo quutaan ay suuqa ay tagaan ayaa shaqooyin ku waayey maharado badanaa xirmay runtii een, waxaan rabnaa marka shacabkeenu inuga baxo inuu istaakuleeyo isku naxariisto ee, runtii sadaqa badan la bixiyo een, ilaahayna la baryo wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Een, arrintaas waxaa weeye dowladdu isha ayay ku haysaa waana la socotaa waxaana hadda een, loo socda oo aan samaynay een, laga bilaabo lix iyo tobankii ee, bishii mars markii lagu dhawaaqay in duulimadyadii iyo joogsadeen iyo muxuu ahaa oo dalku uu galay xaaladan een, aan la isu socon karin wixii ka dambeeyey wixii ku soo kordhay maciishadda waxaa dowladdu isha ayay ku haysaa gaar ahaan wasaaradda ganacsigu si dhow ayay ula socotaa arrintaas Ee, ganacsataduna waxay leeyihiin guddiyo ee, runtii arrintaan u abaabulan waxaana rajaynaynaa arrintaas in ee, runtii aan guulo ka gaari doono biidni illaahi alkariim in gaar ahaan inta lagu jiro bisha ramadaan iyo inta dhibaatooyinkan lagu jiroba in ma- ee, ganacsatadu ay deji doonto ee, maciishadda waana lagula xisaabtami doonaa runtii Een, raashinka boqolkiiba boqol midka lagu sameeyey een, ee, canshuur ee, canshuurta laga dhaafay iyo kan lagu sameeyey canshuur dhimista boqolkiiba konton iyo dhammaan ee, waxyaabaha ee, daruuriga u ah shacabka soomaaliyeed waana lagula xisaabtamaa ganacsatada ayagana waxaan rajaynaynaa biidnillahi alkariim inay isxilqaamaan ee, kaalintoodana way biixi doonaan arrintaasna shirar ayaa nooga socda
qaybihii dhexe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal codkaas aad maqlayseen wuxuu ahaa wasiirka ganacsiga xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya intaynan ka bixin barnaamijka kalamaan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii kalamaan wareer kalamaanoo waxaa la yidhi kadiidiya xanuun iyo qandho kulul hadduu yahay qufacuna ku laran yahay kollay waa karoonoo kaftan kuma habboonee kadinkiinna joogoo kulammada ka baaqsada kimistana allaa qoray aryaadha horta ilaahay hana badbaadiyo anigu sakaroone xaalkiisa waa ka shakiya dadka beledka jooga boqolkiiba qonton qandhaa wada haysa waxayna leeyihiin qandhaa i haysa madaxay xanuuna waa hergebsanahay wax ii uri maayaan iina carfi maayaan ay leeyihiin warnimiyo horta qandaraas hoobasin weltan asinsiinka koobanyo koowdhe laakiin hoob roob gubo lanka hereed bu korjayku gubo toomas waraaba hergab dadka ka dhii jari mahay ka ogta waa mahaas waana mahay eeddannabe intaa waxaa ka sii daran qofkaasi qofka uu sheegaya xanuunka dhakhaatiirta la tasho ma odhanayo ee wuxuu leeyahay maraq cab lindhanaan ruug tuunta cun sinjibiishana ha moogaan waa raysanaysaa warnimayo isbitaalladii loo tegi jira badankood waa xiran yihiin baa la leeyahay kuwii dowladdanoo qofkii taga waa laga helay unbaa facebooka la soo saaraae dadkii oksijiin la'aan buu ugu dhintaa baa la leeyahay marka sanjabiisha iyo liinta qofka sheegay oo bukaanka kula taliya maxaa lagu dhaliilaya adeer cudur waa baaritaan sanjibiil maahan warnimanyan warkii iska dhaafay karoona waa soo kululaaday tirada dadka laga helayna hadda waxay maraysaa laba boqol soddon iyo toddobo weliba intaas waa intii la baaree laga helay intaan la baarinaya xaafadaha joogtaana waa ka sii tiro badan tahay marka sheekadu sanjabiil iyo liindhanaanka weyne hala taxadaro war mar haddaan koroonaha daawo rasmiya loo hayn waxaa layidhi nin buu ka boqol u talisay dad badan sinjibiil waa cunayaan war mid ka mid a ciyaartooyda soomaaliya ayaa isku arkay calaamadaha cudurka korona wuxuu wacay dhakhtar ku sugan maraykanka wuxuu u sheegay sidii loo hayo wuxuuna u jawaabay dhakhtarkii koronaa kula jooga ee gurigaada ku ekaaw ciyaartooygana wuxuu sheegay inuu caafimaadkiisa soo hagaagayo war madaxweynaha hirshabeelle soo karantiil kuma jirin oon leengaha ka hadali widaay goorba waa ka roonaaday war hanaga dhex gelina warka naga dhegaysta madaxweyne waaro wuxuu shaqadii ka joojiyey wasiiru dowlihii dastuurka iyo guddoomiyihii maxkamadda racfaanka kadib markii ay ka qayb galeen nabadoon la caleema saarayo waxayna jebiyeenaa la yidhi amaradii kanorofaynska ku aadanaa aryaatan oo kale arkay yaa amarradii karoonahay jabiyeen mugga la leeyahay ma karoonaa dad amra war koroniga dada amarees hoobto ah miinadu may guryaanka oodan un hoobus amaran lahayna war aniga waxaan la yaabay madaxweyne waara wasiirada inay ka bateen uu shaqajoojin ku samaynayaa madaxweyne qoorqoorna wasiir la'aana hayso war madaxweyne qoorqoor saacadaha soo socduu ku dhawaaqayaa baa layidhi golihii wasiirada war xildhibaano miyuu ka dhigayaa ama kuwa madax bannaan war qaacidada nabadiyo nool haddii la fiiriyo xildhibaanay u badi doonaan wasiiradaas warniyow qaacidadu waa isbedeshay oo ciyaartu hadda waa nek out wejihi cusubaana loo baahan yahay eebbaagoo nabadyo nolol waxaa laga rabaa axmed madoobe xildhibaanow inya keensada aasay doorteen waana laga diiday lafta gareenna xildhibaanow inya keensada codsaday ay wakhtiga u kordhiyeen waana laga oggolaaday mugga nabadyo nolol arrintaasu iswaafajinay ka rabtaa siday sharci ku naqahayso inay baraan dadka abdulla widaaye adan aftaadba awlaada kii baare yoonay kii aase shal jeelle ama kala jeclaaw ama ha kala jeclaane anaa gadhay anaana gedisdhay socome war waxaa la yidhi shaqo koox isku koobtaa durba waa kashifmaan war mayba laaray dabiib lang hooka jabson hunsulon toobi helaagsamowjey madheer madeeyo islii waa furunta ka soo adeego aryaadhaha hadda ka hor islaana islaan kale waxay ku tidhi intaan u maqnaa isiimiratooy ismaandaaye waa ku mooge aasaa tii kale waxay tidhi abeese anuu miciino micida u lisee maxaa kale eleen abdullo adin ingiriisigiisa fayleen goradaasi ansamakii aalane warwar ma haysiine soomaali badan oo madax iyo majo isugu jirta ayaa dalka dibaddiisa ku xayiran baa la yidhi ma dhagxaana hawada loo dhigay war annaguba muqdishoan ku xayiranna war nin dalkiisa ku xayiran waxba kama hadlaysnayna dhegaysta soomaalida dibadda jirta waxaa la yidhi qaar caafimaad ay u tageen qaar shaqo koobanay u tageen qaar ganacsiay u tageen kadibna waa ka soo bixi waayeenoo waa ku xayirmeen qaar sahaydii baa ka gooday qaarna hoygii baa laga saaray qaar ajnabiyaa dayn u qabsaday marka duruufo kale gedisanay ku jiraan oo hadda waxaad leedihiin soomaalidan dibadaha ku xayirantay karoona koontaroollo xoog le u dhigtay war maxaad ula yaabaysaan mahad salaad iyo fiqi iyo cabdi qaybdiidbadhuu samareeb bay ku xayirmeene warnamiyo abdiqaydi suugag tiro badan ballahaaye ha maykarooniga ma ingridi waaye aryaa miniixa bada wax taraayaan xaaji muuse suudiba nayrobi iyou ku xayiran yahay war cali maxamed geedi xataa ciidanka etoobiya ma waaye nairobi ku xayiran yahaa la yidhi war siyaasiyiinta aad sheegaysaan gebigood ma wada mucaarada waxaad sababa ku xayiran ma aydnaan sheegin war waxaa la yidhi meelaha ugu badan oo dadku ku xayiran yihiin waa turkiga iyo imaaraadka shir ra-iisul wasaare kheyra owshir guddoomiyena waxaa la yidhi guddigaa loo saaray sidii dadkaas loo soo samatan bixin lahaa ka soo tala bixiya war saacadaha soo socda waxaa la filayaa in wasiirka gaadiidku ku dhawaaqo in hawada soomaaliya laba maalin dib loo furo si dadkaas u soo laabtaan war dadka dibadaha ku xayiraayo oo la soo celinayo kuwa eeraan ku xayiraayo ambashtor awliye iyo madxaabiistii uu u dacwoon jira ma ka midba kollayba dadka soo naqaaya waxaa ugu waaweyn labadi guddoomiye baarlamaan maxamed mursal iyo cabdi xaashi war odayaasha markay soo laabtaan ma la karantiilayaa war walha samati biye baa la kaaray karantiil kale ilang nagaagumay ey warnamiyo aniga waxaan ku riyooday labada guddoomiye oo soo laabtay kadibna laga dhaadhiciyey in doorashadu dib u dhacdo kadibna life soo galay oo yidhi ilaa amar dambe doorashadu dib ay u dhacday naga tag qandha riixuna ma waxaasaa lagu riyoodaa adoo weyn warnamiyow laankum hilimoys dhedhabaan badanayti adiguna weligaa madeeyow ilin aad sheegtaa iyo waxaan loo joogina naga shibdhe war cabdikuus wuxuu suriye maahane waa siyaasad xisbiga talada hayuuna ku biiray war guddoomiyaha lagu kalsoon yahay madaay mursal inuu mooshan qabtuu diidey inuu doorashada dib ay u dhacdo u yidhaahdo way u fududahay war madaxda mucaaradka oo u maalmatirinaya nabad iyo nolol ma yeelayaan doorashaa dib u dhacday taas haddii lagu diriro gardarrada looma sinna war halwan lagu sugaa wiilisheedhi isa jartay maysiin daari niman yow warriyadaasaan ku keenaye cawo dhoweed nin riyoodaa qoyskiisa u sheegay wuxuu yidhi waxaan ku riyooday soomaalidu inta ilaahay tawfiiqda waafajiyey salaad jameeca hal mar wada dukatay markaasay islaantiisii tidhi alla ilaah riyadaasi waa riyo fiicana imaamka ma arkaysi markaasuu wuxuu yidhi wiil dhallinyaraho madooba aanan aqoon buu ahaa imaamku markaasay islaantii taxanaaqda waxay ku tidhi naga tag waxaagu waa qarow riyana ma taqaanida xaggee ku taallaa barxadda soomaaliya oo dhan qaato isugu imaan kartaa seese loo dukan karaa salaadan madaxweyne farmaajo imaamka ahayn alla ilaah taasi weli waa farmaajaysan tahay farmaajo ii gee ayaa weliba ka dhabdhabo hayte war gabadhaas waa la yaqaanaa xoog wadaniinta ay ka mid tahay marnaba ma ahan in lagu xadgudbo milkiilayaasha qaranka aryaadhaha war ma haysiina madaxweyne deniyaa warramay salaad jamaaca mal dukudi koreelay karoona nooma soo dhowaan kara miyuu yidhi quruudku waa mamnuuc miyuu yidhi qof buntlaandar ah baa karoona laga helay lama dhihi kara miyuu yidhi tukaraqaan qabsana miyuu yidhi aryaadhaha waa qaylo badantiina idhegeysta madaxweyne deni wuxuu yidhi dekadda boosaaso wixii ka soo dega buntland meelaan ahayn lama gey karo karoona intuu jirana kaydkaynu nagama badno ka kadibna warkiisii guddoomiyaha hiiraana ka xanaaqa cali jayta cismaan ka kadibna wuxuu yidhi xabbad qaraahoo buntland aadaysa haddaan arka labaatan doolaraan ku canshuuraahe ha u adkaystaano war guddoomiye cali jayta wuxuu yidhi afartii dekedoodoo soomaaliya dowladdii dhexe ee u samayda midda muqdishoa maanta la wada leeyahay haddii aan xaalka saan laga bedelinna lama sii wada lahaa doono taas yacni teedin anaa iskale taadana kululihii muweelana leeya war madaxweyne deni qaladaad ka fahamteene dekadaha hal la badiyuu leeyahay war puntland iyo hirshabeelle dagaalka ganacsiga ee maraykanka iyo shiinaha u dhexeeyey miyaa soo gaaray dagaalkii reer aw gareenyone reer aw leengu war aw garaan iyo awlaal looma kala socnay ra-iisul wasaare khayrre waxau yidhi maamul goboleedyada dalka ka jira mid kasta isbitaal coronavirus looga hortago waa in laga dhisaa war mashruucii baxnaano lacagtii loogu talagalay muqdisho waa laga reebaa la yidhi warnimaya waxaa la yidhi maanta shir u dhexeeyey ra-iisul wasaare khayre iyo xubnaha beesha caalamka tii adkayd baa ka dhacday malaaifkiga gacmaha la iskula tegay warastutoomo iyaka aleh war shirka beesha caalamka iyo soomaaliya dhex maray dowladda soomaaliya dhaqaaley ku codsatay intii shirka u socday safiirka midowga yurub ee soomaaliya nicholas berlanga ayaa ra-iisul wasaare khayre wuxuu ku yidhi fariinta eu way iska caddahay dowladda soomaaliya yaysan coronavirus labaad ku noqonin saxafiyiinta isdhaleecayntuna waa qayb ka mid ah dimuqraadiyadda hadday wariyaashu xitaa qalad galaan marna xal maahan in la xiro ayuu yidhi war wariyaashii la xidhayey mukhtaar maxaa catoosha u dambeeyey ba la soo daayey war lafta garaana weli haystaa la yidhi war lafta kale doorashadiisi haddii dad loo dilay weli dadka maxrixira war lanki aw maalin mandheersi kutaabtis buulasiye wahaa lanki doorashadiis ba dad linda dili wariye sagaab doran hadal yaan daayey war war mahaysaan nin hotel ku lahaa garawe wuxuu yidhi si khaldana ugu soo galay hoteelkan ilaahay dartii maanta waa ka toobad keenay culimaauddiin ayuuna ku wareejiyey hoteelkiisii wuxuuna yidhi inta la iibiyo ha la sadaqeeyo ilaahayna dembidhaaf ayaan ka dalbanaya ayuu yidhi war war ma haysiina degmada hurwaa xaqaa ka soo baxaa la yidhi saddex ninoo miinaha haasaysay ayay ku qaraxdaa la yidhi waxaa la yidhi god sireed ha qodin haddaad qodanaha dheerayn ku dhici doontidaana ma ogide war walhuun gadgadiidoon hoobada gadgadiidoolkii la gadoomaya aan la eri war degmada kaxdaba waxaa la yidhi askari sarqaansana dadkii xabad ku faneejiyey laba qofoo dilo labana waa dhaawac hadal iyo dhammaantiis miinadaas taallaha loo dhiso war miyaana maqal qaldaa ma qaldo miinoy haddaad wax maqlayso kan ku xidhaaya ku qarax war madaxweynihii kuurida waqooyi kiib iijuun jam waa xanuunsan yahaa la yidhi wadnahana laga qalcayay maraykanku dheheen maala toog tahay maadaama uu xanuunsaday isaga dadka xanuunsada tooga jire war walaashiisaa wasiirka difaaca warkiin juun uun wuxuu aniga ila waali badnaa markuu sameeyey dhakhaatiir karoonaha daaweyso xabad ku daaweysa aryadhaha nin buka warkiisa mahaas iga dhiga war hadduu buko iyo hadduu fayow yahay jiin uun nin caadiya ma korona ku dhaca ninkaas geedkan maalin walba waxaa u war coronavirus aa dalka ka dilacay naga taga miina idinkuma qaraxdee
aad ayuu mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaynan ka bixin qeybaha dambe ee barnaamijka saacadaha soo socda ayaa la filayaa in dowlad goboleedka galmudug lagu dhawaaqo golaha wasiirada ee dowladan cusub madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan oo caawa ah uu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada oon la ogeyn inta ay tira ahaan ka koobmi doonaan inkastoo aan wliuusan dhicin weli caleemasaarka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor xaalado la xiriira xanuunkan covid nteen ama coronavirus ayaa si dhab ah waxaa loogu baahan yahay in dowlad goboleedka galmudug uu shaqeeyo maadaama xaaladaha ugu badan loo baahan yahay maaliyad sidoo kale loo baahan yahay wasiiro ka shaqeeya arrimahan dowlad goboleedka galmudug maadaama haatan ay talada galmudug ku kooban tahay dhanka baarlamanka iyo madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug saacadahan soo aadan ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada iyadoon la ogeyn inta ay tiradoodu noqon doonto wixii warar ah kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan heystan waxaan ahay jalaal jaamac jale barnaamijka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed sharmaaka suule qeyb ayuu ka qaatay mahad nure axmedna uu farsameynayaa nabadgelyo
Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka.
Yasinka, Yasinka, Akila Yahu, Yasinka.
Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka.
Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Akila Yahu, Yasinka. Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka, Yasinka.
anigoo yamaarog yulbinaya anigoo yartaylayaaq la jiifa anigoo yamxeeri waxayi waayo anigoo yurayga war la yuugan nini la yaabo yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka
jacaylan yoomaa iyaabiseeye habeen yabaalay dharaar yabaashay habeen yahoomay dharaar yabaashay wixii aan yuuday haddaan yabooshay oo aan ku yeedhay du'aha yeedho minii la yaabo yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaasiinka yaasiinka waxaan ka yaabo yaxaasa qaado dabayl yumaysa yub hasiiso yamaysa geyso meel yaahuyeede minii la yaabo yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaasiinka yameeyam yeedhaama yeela yameeyam yeedhaama yeela yaceeyax nabad yaraatay haddaan ku yoonnay ina yagleelo minii la yaabo yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaasiinka yaasiinka yaasiinka abaarada yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka minii la yaabo yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka